بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والآن نترككم مع الخطبة الحمد لله الذي لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون والحمد لله الذي هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والحمد لله الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب ودعا العباد إلى نيل رضاه والفرار إليه سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول الآخر والظاهر الباطن وهو بكل شيء عليم واشهد ان محمدا عبده ورسوله الهادي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم البعث والنشور اما بعد ايها المسلمون اتقوا الله تعالى ربكم فان التقوى هي النجاه في الدنيا والاخره واعلموا رحمكم الله ان هناك امورا يجب التنبه لها في مثل هذه الايام والظروف walaalyaal maalmahan aynu joogno oo kale waxaa jirta aadaab fara badan oo horena qaar aynu u tilmaanay haddana taagan oo ay tahay in lagu baraarugo isla markaana lagu dadaalo arrinta koowaad waxay tahay su-aal ullaahi alcaafiya ilaahay jalla wacalaa in la weydiisa alcaafiya xadiis badan baana rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ay kaga soo aroortay was'alu allaha alcaafiya ilaahay caafiyo weydiista ilaahay balaayo la-aan weydiista caafiyadaasi ilaahay la weydiisanayaa waxay koobsanaysaa sida ahlulcilmigu ku sharaxeen ilaahay inuu idin nabadgeliyo jidhkiinna muuqda iyo ka qarsoon ilaahay inuu idin badbaadiyo diintiinna ilaahay inuu idin badbaadiyo adduunyadiinna dhan walba ilaahay jalla wacalaa aafaadka iyo dhibaatooyinka inuu idinka badbaadiyo weydiista kolkaa walaalayaal ilaahay jalla wacalaa waa inaynu weydiisanno inuu inaga ilaaliyo oo uu inaga badbaadiyo xanuunada halista ahee jira kuwa cusub iyo kuwii hore u jiray iyo kuwa iman doona intaba ilaahay jalla wacalaa inuu inaga xijaabo oo inoo gees mariyo ilaahay waa inaynu taa weydiisanno caafimaadkuna waa shay qaali ah caafimaadkaa ilaahay jalla wacalaa qofku ku caabudi karaa howlihiisa iyo danihiisa wuu ku qabsan karaa wax badan oo khayr ah iyo fursado badan oo qofka caafimaadka qabaa uu haysto ayaa ka xidhmaaya qofku kolka uu xanuunsada caafimaadka uu waayo qodobka labaad walaalayaal waxaynala gudboon sabir mar walba qofku waa inuu sabro sidaynu ognahayna xanuunadu kan hadda halista ah oo keliya ma aha intaaba xanuunadu way iska yimaadaan dad badan baa jiro horeba uu xanuunsanayo xanuuno kale ay hayeen guud ahaan markaa waxayna wada saaran sabir baa laynaga doonayaa waayo xanuunkan hadda imaka jira markaynu tusaale usoo qaadanno qofka uu ku dhacay isaga waabuu ku dhacay mid u dhintay iyo mid la xanuunsadayba dadka xataa inta aanu ku dhicin waynu ognahay oo si unbuu saamayn ugu yeeshay xaggii dhaqaalaha ayuu dadka saamayn kaga yeeshay xaggii waxbarashada ayuu kaga yeeshay dad badan xataa xaggii cibaadadii masaajidda ilaahay lagu gudanaayey ayuu saamayn kaga yeeshay kolkaas saamaynta guud ee uu keenay waa inaynu ku sabirno qofkii ilaahay u keena xanuunkaa ama horeba xanuun kale u qabay ilaahay jalla wacalaa inuu qadarkiisa ku sabro ayaa walaalayaal waajiba waayo xanuunnadan imanaya ee kala duwani qadarka ilaahay bay ku imanayaan qadarka ilaahayna in lagu sabraa waa waajib qaala allahu tacaala fi lqur'aani alkariim maa asaaba min musiibatin ila biidni illaah waman yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli shayin caliim musiibo kuma habsato oo kuma dhacdo cidnaba haddayse musiiba iyo dhibaata timaaddo qadarka ilaahay bay ku timi ilaahay baa qoray ilaahay baa qadaray oo doonay waman yu'min billaah ka ilaahay rumeeya yahdi qalbah qalbigiisuu ilaahay hanuunin iimaanka halkan waxay ahlulcilmigu ku fasireen qofka qadarka ilaahay rumeeya kuna sabra ee ogaada musiibadani cidda u qadarta ee u qortay inay ilaahay tay jalla wacala wixii ilaahay u qoray aanu seegahayn wixii ilaahay aanu u qorinna aanu ku dhacahayn dabadeeta sabra ee adkaysta ee qadarka ilaahay u hoggaansama qofkaasi muxuu helayaa yahdi qalbah ilaahay qalbigiisu hanuunin oo uu ku hanuunin sabirka iyo yaqiinta iyo taacaadka iyo wanaagyada kale wallaahu bikulli shayin caliim ilaahayna jalla wacalaa shay walba wuu og yahay walaalayaal waxaa kolkaa loo baahan yahay sabir qofka mu'minka ahina arrinkiisu waa mid la yaab le sida rasuulkeennu tilmaamay calayhi asalaatu wasalaam wuxuu la yaab ku leeyahay xaalad walba waajibka la gudboon buu la imanayaa cibaadada la gudboon buu ilaahay jalla wacalaa ku caabudayaa marka uu ladan yahay ee uu barwaaqaysan yahay uu caafimaadka qabo kibri maayo ilaahay buu jalla wacalaa u mahadnaqayaa cibaadadii wakhtigaa laga rabay buu ka soo baxaya markuu dhibban yahay gaajaysan yahay xanuunsan yahay dhib kala haysatana cibaadadii laga rabay buu ka soo baxayaa oo ilaahay uu sabrayaa u adkaysanayaa qadarka ilaahay iyo qadihiisa ka adhoon maayo marka qofka mu'minka ahi ee wuxuu leeyahay bushaaradaasi rasuulkeenu sheegay calayhi asalaatu wasalaam oo weliba qofka mu'minkaa mooye cid kale aanay helahayn isla markaana aanu lahayn waxaa kaloo saaran walaalayaal qofka xanuunkani uu ku dhaco ama ay ula badato inuu hayo ee aada iyo aada isaga shakisan inuu xanuunkan qabaa inuu aada iyo aada ugu dadaalo inaanu dadka kala dhibin waa inuu ku dadaalo dadka kale inaanu ku dhibin mar hadduu yahay xanuun la kala qaadayo oo gudbaaya inta isaga awooddiisa waa inuu ku dadaalo inaanu dadka kale xanuunkaa u gudbin ama aanu qaadsiin waayo rasuulkeenna waxaa ka soo arooray calayhi asalaatu wasalaam inuu yidhi laa darara walaa diraar markaa qofkaasi waa inuu ka fogaado asbaabta la tilmaamay in xanuunkan lagu kala qaadayo aada iyo aada uga durko waxaa kaloo walaalayaal inala gudboon alfiraaru ila allahi subxaanah ilaahay jalla wacalaa xaggiisa inaynu u yaacno ilaahay xaggiisa inaynu u noqonno waxaa ogtihiin dhib kasta iyo musiibo kastoo timaada waxaa u sababa gafafka bani aadamka qaarkood ay gelayaan wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kaiir ilaahay jalla wacalaa xaggiisa aynu u yaacno fafiruu ila allah innii lakum minhu nadiiru mubiin ilaahay xaggiisa u yaaca ayaa rabbi ina faray jalla wacalaa waxaa loo jeedaa oo macnuhu yahay alfiraaru mima yakrahuhu allahu daahira wabaطina ilaa maa yuxibuhu daahira wabaطina in laga cararo wax kastoo ilaahay jalla wacalaa uu necab yahay oonu raalli ka ahayn wax muuqda iyo wax qarsoon kor iyo kalba loona cararo wax kastoo ilaahay jala wacalaa uu jecel yahay raallina uu ka yahay firaarun min aljahli ila alcilm waa in jahliga iyo aqoon darrada ilaahay iyo diintiisa lagaga sugan yahay laga cararo oo cilmiga iyo arrinkaa barashadiisa loo cararo wa min alkufri ila aliimaan gaalnimada iyo iimaan la-aanta waa in laga cararo oo iimaanka iyo rumaynta ilaahay loo cararo wa min almacsiyati ila adaaca macsida waa in laga cararo iyo ilaahay jala wacalaa in la khilaafo amarkiisa iyo waxa uu faray daacada ilaahay jala wacalaa loo cararo iyo wixii ilaahay jala wacalaa loogu dhowaanayo wa min algaflati ilaa dikri illaah gafladda iyo mooganaanta lagaga jira aakhiro iyo ilaahay xuskiisa iyo wixii layna faray waa in laga cararo dikriga ilaahay iyo xuskiisana loo cararo carabka la saaro faman istakmala haadihi alumuur faqad istakmala addiina kullah arrimahaa qofka dhammaystirtaa diintii waa dhammaystirta waqad zaala canhu almarhuub waxasala lahu gaayat lmuraadi waalmatluub sida uu yidhi alimaamu sicdiyu raximahu llah qofkaasi wixii uu ka baqanaayay wuu ka badbaadayaa wax alla wixii uu rabe ee uu doonaayeyna sidaasuu ku helaya idan walaalayaal waxaynala gudboon macaasida iyo xumaanta ta guud iyo ta gaarkaaba inaynu ilaahay jala wacalaa uga noqonno ilaahay islaamnimuu ina siiyey iimaan buu ina siiyey cilmigaa shareecada ayuu inoo soo dejiyo ina hagaaya kuwaa diinlaawayaasha aan la mid ma nihin shaqana kuma lihin waa inaynu xaaladahan oo kale markay yimaadaan dariiqa saxda ah ee diinteennu sheegaysa cagta saaro oo ilaahay aynu u tadarucno aynu isu dhuldhigno oo aynu rabbigeen isu dullayno oo aynu ilaahay jalla wacalaa barino oo aynu isaga tala saaranno oo aynu ku kalsoonaano walaalayaal cid kasta oo laga baqo waa laga cararaa waa laga baxsadaa oo waxaa lagu dadaalaa meel aanu kaa soo qaban karahayn ama aanu kaa soo gaadhahayn in laga galo laakiin ilaahay jalla wacalaa taa waa ka duwan yahay marka isaga laga baqo xaggiisa ayaa loo cararaa ilaahay baa yidhi fafiruu ila allah baqaha ilaahay jalla wacalaa laga baqayaa wuxuu keenayaa in ilaahay xaggiisa loo cararo sidaa awgeed baa mar kastoo qofku ilaahay uu aada uga baqo oo baqaha uu rabbigii ka baqanayaa uu ku badan yahay oradka xagga ilaahay uu u cararayaa ku badanaya noqoshada xagga rabbigii uu ku u noqona ayuu badinayaa toobadkeenka ayuu badinayaa baryada ilaahi iyo tawakulkiisa ayuu badinayaa walaalayaal ilaahay jalla wacalaa aynu ka cabsanno oo xaggaasi rabbigeen jalla wacalaa aynu u noqonno wax walba ilaahay gacantiisa ayay ku jiraan isagaa cudurka iyo caafimaadkaba haya rabbigeen jalla wacalaa aynu cuskanno ilaahay waxaynu weydiisanaynaa khayrka iyo wanaagga inuu ina waafajiyo ilaahay waxaynu weydiisanaynaa dembigeenna inuu dhaafo ilaahay waxaynu weydiisanaynaa aafaadka meeraaya kala duwan inuu inaga badbaadiyo ilaahay waxaynu weydiisanaynaa xanuunada iyo cudurrada kuwa halista ah iyo kuwa kaleba ilaahay jalla wacalaa inuu ina gees mariyo inta qabtana ilaahay jalla wacalaa uu caafimaad taama siiyo aquulu maa tasmacuuna waastaqfiru allah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ربكم ولا ليال وحيابها إن لقد بون وحكمده إن أنو أسباب تآدي آدو قد داله وحيابها حنون كان ka hortagga u ah ee lagaga badbaadi karo iyo xanuunada kaleba iyo waxyaabaha lagaga bogsanaayo intaba waa inaynu ku dadaalno asbaabtaasina waxay u qaybsantaa kuwa sharci ah asbaabta sharciga ahi waa kuwan had iyo jeer aynu isxasuusino baryada ilaahay la baryaayo tala saarashada ilaahay la tala saaranayo daacada ilaahay iyo cibaadaadka in lagu dadaalo toobadda iyo noqoshada xagga ilaahay sadaqadda in lagu dadaalo umuur fara badan iyo qaar kaleba waxay ka mid yihiin asbaabta sharciga ah ee ilaahay jalla wacalaa dadka uu ku badbaadiyo kadaalika asbaabta kownigaana waa in lagu dadaalo waxalla wixii ay sugnaatay inuu sabab yahay xanuunkaasi lagaga bogsan karo ama lagaga badbaadi karo waa in lagu dadaalo sababtana ilaahay baa jalla wacalaa maamulaya markuu doonana wuxuu ka dhigayaa sabab waxqabata markuu doonana ilaahay jalla wacalaa waxqabadka ama awoodda uu ka siibayaa waxaa dhici karta iyadoo sababtii lala yimi in waxa weeyaan aanay qofkii waxba u tarin sidaa awgeed mar walba waa in qofka mu'minka ahi uu aaminsanaado cidda wax allo wixii waxtariya dheefa keeni kartaa ilaahay jalla wacalaa inay tahay ilaahay baa sababtan kuu soo marinaya markuu doono markuu doonana ilaahay jalla wacalaa iyadoo sababtii meesha taalla ayaa laga yaabaa inaanay waxba tarin ama waxaba jira wax adigu aad ku sifaysan tahay oo aanad ogeyn oo diidaya sababtan inay wax kuu tarto walaalayaal waa inaynu aada iyo aada uga fogaanno balwadaha horeba u xumaa iminkana khatarta u ah inay xanuunadii xambaarsan yihiinba qaadkaasoo aynu had iyo jeer ka hadallo intaynu ognahay weli lama joojin waa mid se ay tahay in la joojiyo horeba waajibayahudu in la joojiyo iminkana kaba sii daran waddankaa xanuunka aadka loogu sheegayuu ka imanayaa waxaa khatar uu yahay in sababtiisa xanuunku waddanka ugu faafo waa wixii marka horeba muqadaraadka ahaa ee xaaraanta ahaa oo haddana iminka dhibaato kale loo filaan u ah inuu xambaarsan yahay oo uu sito marka waa kudkii oo kaba loo tolay waxaa saaran dadka in waxaa la yska joojiyo meel looga soo wada jeedsado dadkii cuni jirayna dad badan baa cuna ilaahay jalla wacalaa ha ka cabsadaan oo xaaraantaa corona virus inay ka badbaadaan oo keliya iyaanay uga tegina ilaahay daraaddii ha uga tagaan ilaahay daraaddii ha uga tagaan waa xaaraan uu quudanaayo qofka cunaa xaaraan weeye qof waliba waa inuu ilaahay qofkii cuni jiray ilaahay dartii ha uga tago taa imaka la sheegayana weliba ha uga dhigo arrinuu waxa weeye kaga go-o walaalayaal ee ha la dadaalo ilaahay jalla wacalaa khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo dembigeennana ilaahay jalla wacalaa ha dhaafo allahuma inaa nas'aluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghina allahuma inaa nas'aluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghina allahuma aati nufuusana taqwaaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wamawlaaha اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الأسقام والأوبئة والأمراض اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك العافية صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم